بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله in sha allahu tabaaraka watacaala silsiladii ramadaanka ayaynu aakh- wa- waxyaalihii ugu dambeeyey ayaynu ku jirnaa awaakhirkeeda waxaanu niri tobankan beri oo dambe camalada muhiimka oo la qabanayo waxaa ka mid ah sakaatulfitri waa cashirka shan iyo tobnaad marka maadaama bishii dhammaa lasoo soomanaa oo ay gebagebo tahay mar haddii tobanka dambe la galo waa iska gebagebo waxaa loo baahan yahay in axkaamtii la dhammaystiro oo lala yimaado zakaatulfidri zakaatulfidri waxaynu ku soo koobaynaa shan ayaan kusoo khulaasaynaynaa qodob qodobka ugu horeeya waxaynu kaga hadlaynaa xukumkeeda xukumkeeda markaynu ka hadalno iyo cidday waajibka ku tahay waxaynu ka hadlaynaa miqdaarka la bixinayo iyo waqtiga la bixinayo iyo cidda la siinayo iyo xikmadda iyo faa'iidada ku jirta intaa ayaan kusoo khulaasaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala haddaynu ugu horumarno qodobka ugu horeeya xukumka zakaatulfidri waa fard waa waajib qof walba oo muslima waajib buu ku yahay waxaana loo deliishanayaa xadiidka ibnu cumar cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhumaa waxa uu yidhi farada annabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam sakaata alfidri saacan min shaciir nebigu waxa uu waajibiyey farada mar haddii le waa wujuub sakaata alfidri saacan min shaciir shaciirku waa qamadiga ayuu waajibiyey oo yuu ku waajibiyey marka aw saaca min tamrin ama riwaayadaha qaar baa odhanaya saaca min dacaam Eh, sida xadiidka ibn eh, abi eh, abi saciid alkhudri wuxuu leeyahay saaca min dacaam waxa uu yidhi yaa lagu waajibiyey cala alcabdi waalxor kii addoona iyo kii xoraba waaldakari waalunthaa rag iyo dumarba والصغير والكبير mid yar iyo mid weynba oo min almuslimiina min almuslimiina lagu qayday min almuslimiina waa inay noqdaan dadkaasi muslimiin marka qofka muslimka ah ayay waajib ku tahay ama ha noqdo rag ama dumar ama saqiir ama kabiir ama adoon ama xor wuxuu doona ha noqdo wuxuuna amray an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji annaasi ila asalaa inta ayna dadku salaada ciidda usoo bixin in la bixiyo oo waqtigeedaan kaga hadli doonaa jumladaas imaamu albukhaari raximah llahu tacaala ayaa ku bixinaya eh, ku keenaya xadiidkaas saxiixiisa fi kitaab azakaa iyo muslimba sidoo kale wuxuu kutusayaa marka xadiidkaasi daliilu yahay calaa wujuubi zakaati alfidri cala almuslimiina jamiican dadka muslimiinta oo dhan in laga rabo oo qof walba isaga laga doonayo haddaba dadka labaa loo qaybiyaa labo ama intaynu qaybin wuxuu kaloo daliil u yahay xadiidku inay tahay saacan hal saac saacana waa sheegi doonaa oo waa tilmaami doonaa inta uu garaam yahay inta uu kiilo noqonayo waa tilmaamaynaa dadka muslimiinta marka labaa loo qaybinayaa shardiga koowaad horta waa inuu qofku muslim yahay marka yay ku waajibtaa qof muslim ah gaal baa meesha ku baxay la kala saari mayo dadkii muslimiinta ahay oo dhan bay marka ku waajibtay marka labaynu u qaybinaynaa dadkii muslimiinta ahaa qof mas-uul ah iyo qof mas-uul laga yahay qof isagu mas-uul ah oo sida eh, aabbihii oo reerkii mas-uulka ah sayidkii oo addoonkiisii mas-uulka ah oo nafaqaynaya ninkii oo xaaskiisii mas-uul ka ah iyo ilmihiisii marka in qofkii mas-uul laga yahay iyo in uu waxa weeye qofkii isagu mas-uul yahay labadaasaa loo qaybinaya qof walba oo isagu mas-uul ah oo aan mas-uul laga ahayn waajib waxaa ku ah naftiisa inuu ka bixiyo zakaatulfitr waxaa kaloo waajib ku noqonaysa ciddii uu mas-uulka ka yahay oo nafaqeeyo oo isagu biilo oo uu mas-uul ka yahay oo biilka waajibkaa baa laga hadlaya ma aha qof aad xiriirinaysid oo qaraabahaad lacag u dirtid taa waa sadaqa oo dad badan oo qurbaha jooga waxa weeye dadka ay biilaan oo walaalaha iyo ilmaadeer iyo adeer iyo waxaa laga yaabaa inaan nafaqadooda waajib ku ahayn waa silatu raxim marka marka waxaan ka hadlaynaa waa qofka ay nafaqadiisu waajibka kugu tahay nafaqadu waxay waajib kugu tahay ninka markaynu ka hadlayno reerkiisa ilmihiisa waaridkii uu markaa waxa weeye gacanta ku hayo wixii walaalihii iyo dad yar yara oo saqiira hadduu gacanta ku hayo dadkaa marka isaga uu nafaqeeyo oo taxta yadihi ah oo isaga uu maamulayo dadkaa waxa weye isagaa mas-uul ka ah isagaana laga rabaa inuu sakaatulfitrigii ka bixiyo waana arrin dadka muslimiinta oo dhan caadi ay yaqaaniin oo waxa weeye qofku wixii guriga jooga oo dhan sakaatulfitriga waa laga bixiya aqwaal baa marka ku jir jirta sayidka iyo ilmaha saqiirka ah ayaa bacd alculamaa ku jira laakiin cumuuman sida saxiixa waxa weeye waxaa ka bixinaya aabihii kii saqiirka ahaa aabihii iyo ciddii markaas haddaan aabihii jirin ciddii markaas nafaqadiisa gacanta ku haysa hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya sida sakaatulmaalkaba xoolihiisa looga bixinayo hadduu matalan agoon yahay oo xoolo leeyahay xoolihiisaa laga bixinayaa oo wax dhibaato ah markaa ma laha amaa addoonkii dee addoonku waxba ma leh xorna maaha isaga waxaa bixinaya sayidkiisii gacanta ku hayay oo maamulayay ayaa laga rabaa qodobkaas koowaad halkaasaan kaga gudbaynaa wujuubnimadii oo xadiidkaasaynu usoo qaadan miqdaarka waa qodobka labaad miqdaaru zakaati alfidri intee la bixinayaa zakaatulfitriga waxaa la bixinaya inteebay dhan tahay xadiidka abi saciid alkhudri waxa uu leeyahay nebigu wuxuuna amray inaanu bixinno ama wuxuu leeyahay kunnaa waxaanu ahayn haddaan saxaabadii ahayn waxaanu bixin jirnay kunnaa nucdihaa waxaanu bixin jirnay fii zamani nabiy sala allahu caleyh waali wasalam saacan min dacaam hal saac oo cunto ah ayaanu bixin jirnay saacan min tamrin buu yidhi timir baan ku bixin jirnay amase waxaanu ku bixin jirnay shaciir ama waxaan ku bixin jirnay baalkan la yidhaahdo zabiib riwaayadaha qaar waxay ku darayaan aqidka aqidkuna waa caanaha la fariisiiyey marka caanaha lagu bixin karaa oo dadkii haddii markaa meesha ay joogaan caanihii ay ka yihiin quud la cunaayo oo lagu nool yahay waxa weye si reer miig oo kale dad badan baa caanaha ku nool waxa weye caanihii aqidkaa la fariisiiyey waa caanaha la fariisiiyey oo adag ayay ku bixin jireen zabiib bay ku bixin jireen leanna waa la cuni jiray oo hadda innagu uma naqaan cunto laakiin cuntuu ahaa marka maadaama uu yidhi saacan min dacaam culammadu waxay yidhaahdeen quutul qaalibka waxa meeshaa laga cuno meeshaa lagu bixinayo oo oo masaakiintu joogaan oo la siinayo wixii khaalibka dadkaasi cunaan baa lagu bixinaya laanna xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam saxaabadu inta badan waxaa lagu noolaa timir iyo maaragtay sabiib iyo raashin kaleba lama heli jirin marka wixii markaas dadku ku nool yihiin ayaa lagu bixinayaa marka saacaasaa lagu bixinayaa khilaaf baa marka waxa uu yimid xilligii mucaawiya ayaa waxaa dhacday halkan burka ah qamxiga la yidhaahdo oo wanaagsan oo aan awal reer madiine iyo aqoonin ayaa shaam iyo halkaa loogu tegay markaasuu uu ka qaalisan yahay markaa qamadygii iyo wixii kale iyo aad buu uga qaalisan yahay markaasaa mucaawiya iyo rag la jiray waxay yidhaahdeen kane waxa u dhigmaa saacii nisfu saac buu u dhigmaa ee hala kala baro oo nisfu saac ha laga dhigo ilaa awal sha- ee qamadigi waxaa la bixinaya saace kan kala bar ha la bixi abu saciid alkhudri waa diiday ee waxaa ee, abu saciid alkhudri waa diiday iyo rag la mida waxay yidhaahdeen may annagu waxaanu bixinaynaa nebigu saac buu nagu ogaa cuntadu noocay doonto ha noqoto noocay doontana ha ku timaado ama qaali ha noqoto ama raqiis ha noqotee saac baanu bixinaynaa qowlkaasaa markaa sawaabta u dhow in la yidhaahdo saac ha la bixiyo oon waxba la qaymaynin oo la kala duwan hadda qofka beriiska ku bixinaya dee isku qaymo ma aha beriiska baasmaatiga oo qaaliga oo waxa weeye eh, labadiisii kilo dee dhowr iyo toban dollar noqonayso iyo beriiska caadiga ah ee soomaalidu isticmaali jireenoo iska raqiiska dee isku qaymo ma aha marka qiimaha la eegi mayo ee waxaa la eegayaa waxa aad bixinaysid waa maxay beriis miya noocuu doonaa kuu noqdee saac baad ka bixinaysa haddaad qamadi bixinaysid saac baad bixinaysa haddaad bur bixinaysid saac baad bixinaysa haddaad timir bixinaysid saac baad bixinaysa halkaa saacun baa la rabaa wax kale oo waxa weeye maaragtay lagaa rabaa ma jirto saacu marka waa intee miqdaarkiisa haddaynu u imaanaynaa saacu waa arbacatu amdaad mudkana waxaa la yidhaahdaa labadaada gacmood oo la buuxiyo ayaa mud la yidhahdaa ama koombadii yarayd oo lagu beegi jiray marka saaca waa kan zakaatulfitriga lagu bixiyo soomaalida waa taqaanaa m- ee, madaal iyo suus iyo waxbaa la yidhaahdaa ama galaan baa laga yidhaahdaa gobollada qaarkood calaa kulli xaal waxa uu qaadaa magacaa doontid oo aqoowe laba kiile iyo bar ayuu ugu badnaan qaadaa qaar baa waxay ku qiyaasaan laba kiilo iyo laba boqol iyo konton laba kiilo iyo bar marka haddaa bixisid waxa weeye waa fa biha wa nicma marka ugu yaraan waa laba kiilo iyo laba boqol iyo konton baa la yidhi marka laba kiilo iyo bar haddaa isaga dhufato qofku uu ku dhufto waxa weeye qof walba reerkaaga tiri qof walbana waxaad ka bixinaysaa laba kiilo iyo bar raashin ah raashinkaasi noocii markaa meesha laga cunu noqon karaa haddaynu soomaali nahay beriis baa la cunaa oo digir baa la cunaa oo waxa weeye geley baa la cunaa geleydu waxa weeye dadka qaarkood arabakhi bay u yaqaaniin waa isku mid weeye Eh, masagaa la cunaa dadka qaarna haruur bay u yaqaaniin heedii baa la cunaa noocii la doono ha noqdee adugu saac baa laga bixinaya saacaas ayaa qofka waajib ku ah inuu ka bixiyo ahalkiisa intuu tiriyo ciddii uu mas-uulka ka yahay Eh, ahlu sadaqa yaa la siinayaa sadaqadan intaynu gaarin yaa la siinayaa saacaasi raashin baa loo bixinayaa waayo nebigu waxa uu yidhi waa ducmatan lilmasaakiin xadiidkuna wuxuu hadda inoo tilmaamaya saacan min dacaam lacag lagu bixin mayo oo dadka qaar baa lacag inta aruuriya dadkii zakaatulfidriga iyo masaakiintii lacag ahaan ugu dira arrinkaasi waa khalad waxa weeye haddaad lacagtii aruurisid waa inaad wakiil samaysataa lacagtii loo dhiibo markii lacagtii loo dhiibo oo wakiil laga dhigto uu raashin ku soo gado masaakiintii waa inuu raashinka u qaybiyaa waxaa kaloo dad badani khalad ku dhacaan oo qurbaha jooga lacagtii intay aruuriyaan oo faamil faamil u aruuriyaan ayay hadhow ama oday u dhiibayaan ama waxa weeye eh, nin qabiilkii ka mid ah hadhowbay siday doonaanba u gelayaano hadday doonaan waxay leeyihinba qabiilkaa loo soo diray arrintan qabiil ma leh dadka masaakiinta ahaa leh ciday doonto ha noqoto marka adinku inaad lacagtii aruurisaan cidi imidiima diidane dadka dabadda jooga laakiin waa inay masaakiin la siiyaa masaakiinta ama reerkaaga ha noqoto ama cid kale ha noqoto waa in masaakiin la siiyaa marka waa qodobka saddexaad baan kaga hadlaynaa eh, ahlu haadihi sadaqa man hum ahlu haadihi sadaqa yaa la siinayaa sadaqadan cidda la siinayo oo xaq u leh waayo waa alfuqaraa walmasaakiin qofka faqiirka iyo qofka miskiinkaaba iskale aan waxba haysan faqiir waxaa la yidhahdaa man laa cindahu shay qofkaan waxba haysan oo dadka tuugsanaya oon waxba hayn baa faqiir la yidhahdaa miskiinna waxaa la yidhahdaa man kaana cindahu shay laa yakfiihi qof waxbuu haystaa laakiin kuma filla waa xalxaal mastuurkay soomaalidu yidhaahdaan wixiisii kuma filla ee, marna waa qadaa marna waa helaa marka kaasna miskiin baa la yidhaahdaa xadiidka cabdullaahi ibni cabbaas ayaa daliil u ah nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam markuu cabdullaahi ibni cabbaas ka hadlay wuxuu yidhi farada rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam zakaata alfidri nebigu wuxuu waajibiyey sakaata alfidri sababtee u waajibiyey duhratan lisaa'im waxa weeye qofkiis duhratan lisaa'imiin macnaha lisaa'im kii soomanaa ayay dahiraysaa min allagwi waalrafath waxyaalihii khaladaadka ahaa ka dhacay oo soonkiisa nusqaan u keeni lahaa ayay ka dahiraysaa oo loogu dembi dhaafaya wa ducmatan lilmasaakiin iyo quudin lagu quudinayo lilmasaakiin masaakiinta lagu quudinayo ayuu u waajibiyey imaam abu daawuud iyo ibni maaja ayaa werinaya sheekh albani raximahullah xasan buu kaga dhigayaa sunanka iyo irwaa ilqaliilba wuxuu xadiidkaasi marka daliil u yahay binas uu caddaynayaa dadka masaakiinta ayaa iskale oo la siinayaa cid kale oo la siinayaa ma jirto marka qofka miskiinka aduu shardigii miskiin baa laguu xiray miskiinkaasi me- ishuu doona ha joogo haddaa markaa meesha aad joogtid laga waayo miskiin waa loo diri karaa markaa meeshii miskiinku joogay sida dadka hadda qurbaha jooga sameeyaan inay lacagta inta aruuriyaan oo waddankii u diraan oo qof wakiishaan qofkaasi uu markaa zakada raashin ku gado hadhowna dadkii masaakiinta u qaybiyo waa arrin wanaagsan waa marka saas oo kale ayaa la samaynayaa Mm. waaya waqtigeeda la bixinayo waa qodobka afraad waqtu ikhraajiha goormaa la bixinayaa zakaatulfidri goormaa la bixinaya waqti waxay leedahay ugu dambeeya oo gaayo ah oo ugu dambeeya waxa weeye xadiidkii cabdullaahi ibni cabbaas hadda aynu soo ar- arkaynay oo hadda aan sheegnay ducmatan lilmasaakiin wuxuu yidhi nabiga calayh eh, wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas eh, markuu yidhi ducmatan lilmasaakiin ay- uu yidhi ayuu waxa uu yidhi wuxuu amray nebigu in la bixiyo oo waxa uu yidhi man addaaha qofkii guta oo bixiya qabla salaati salaada ciidda intaan la tukan fa hiya sadaqatun maqbuula waa sadaqo waxa weeye wanaagsan oo la aqbalayo waman addaaha bacda salaati qofkii salaada kabacdi bixiyana fa hiya sadaqatu min asadaqaat marka waqtigeedii xadiidkaasaynu ka faa'idnay iyo xadiidkii cabdullaahi ibni cumar oo hore wa amara an tu'addaa qabla khuruuji annaasi ila asalaa inta aynan dadku salaada u bixin in la bixiyo ayuu amray marka horta waqtigeeda ugu dambeeya zakaatulfidri waa salaada ciidda intaan la gelin wa haddii salaada ciiddi la galo oo la tukado waxa weeye khalaas waqtigeedi waa dhammaaday wixii dambeoo la bixiyaa waa sadaqo une zakaatulfidri ma aha aathaar baa marka sugnaatay aathaar ayaa sugnaatay ku tusaysa inay bannaan tahay qabla salaati alciidi biyowmin aw yowmayni in la sii bixin karo laakiin aathaartu qaar waa idlaaqayaanoo waxay leeyihiin waa la bixin jiray qaarna waxay ku qaydayaan sida imaamu lbukhaari uu fatxulbaari waxa weeye kusoo guurinaya saxiixiisa xaafidna sharaxayo waxaa loo dhiibi jiray qofka jamcinaya qofka jamcinaya oo aruurinaya waayo dad baa jiray sakaatulfitriga loo keeno magaalo kastoo aruuriya hadhow markaa masaakiinta halkaa loogu qaybiyo ayaa jiray marka dadkaa jamcinaya sidii xilligii nebigaba calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari oo xadiid abu hurayra uu nebigu wakiilka uga dhigi jiray inuu zakaatulfitriga aruuriyo oo waxa weeye u waardiyeeyo oo halkaa xadiidkii eh, shaydaanku u imaanayayo aakhirkiisa uu ahaa waxa weeye sadaqa wahuwa kaduub xadiidkaasina wuxuu ku tusayaa in la jamcin jiray marka waxay leeyihiin culummada qaarkood masaakiinta maalinta ciiddaa la siinaya maalinta ciidda ayaa la siinaya laakiin qofkii wakiilka ahaa oo aruurinayey oo waxa weeye sakaatulfitriga sii aruurinayey waxaa loo dhiibayaa oo loo geynayaa laba maalmood iyo saddex maalmood iyo ka hor waa loo dhiibi karaa oo waxa weeye markaa isagaa aruurinaya hadhowna markaas ciidda subaxdii markay tahay inuu u qaybiyo dadkii masaakiinta ahaa ayaa laga rabaa marka aathaarta qaarna waa idlaaqayaanoo cabdullaahi ibni cumar iyo ee atharka naafic markuu cabdullahi ibni cumar ka warinayo iyo kaana yucdiihaa qabla alfidri biyowmin ow yowmayn laba maalmood iyo saddex maalmood ka hor buu siin jiray laakiin kuma cadda inuu masaakiintii siin jiray ee inuu bixin jiray ayaa meeshaas ee uu tilmaamayaa atharkaas calaa kulli xaal marka qofkii helaya cid ka qabata oo jamcisa oo aruurisa waa inuu u dhiibaa cidda aruurinaysa ama qofkii aan helaynin oo haynin meel lagu aruuriyo hadduu sii gudbiyo oo laba beri iyo ka hor uu masaakiintii sii siiyana falaa xaraj wax dhibaata oo yeelanaysa ma jirto qodobka ugu dambeeya oo shanaad waxa weeye maa hiya alxikma xikmadu waa maxay ku jirta iyo faa'iidada laga helayo xadiidka cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa tilmaamay waxa weeye waa duhratan lisaa'im waxay dembi dhaaf u tahay kii soomanaa oo min allaqwi waarafad laqwiga waa ereyada xun waa waxyaalaha khaladka ah rafadkuna waxa weeye waa waxa isaguna aan fiicnayn oo waxa weeye ama ficil ha noqdo ama qowl eh wixii xun wey marka taasay u tahay marka duhura oo waxa weeye ay daahirinaysaa waa faa'iida koowaad labo waa ducmatan lilmasaakiin masaakiintiina waxay u tahay quudin lagu quudinayo oo lagaga farxinaya maalintaas oo waxa weeye ay ku farxayaan oo wanaaggaa helayaan calaa kulli xaal khulaasada sakaatulfidri shantaa qodob weeye marka ugu horreysa waxaynu ka hadalnay xukumkeedii waa waajib baynu niri marka ku xigta waxaynu ka hadalnay waqtiga miqdaarkeedii iyo inta la bixinayo qodobka saddexaad waxaynu kaga hadalnay waxa weeye cidda la siinayo cidda la siinayo ayaynu kaga hadalnay qodobka shanaadna afraadna waxaynu kaga hadalnay waqtiga la bixinayo qodobka ugu dambeeyana xikmadda iyo faa'iidada ku jirta ayaynu kaga hadalnay insha allahu mar haddaynu halkaas soo gaarnay marka silsiladii ramadaanka oo halkaas sakaatulfitri aynu marayno wixii ka dambeeya waa axkaamtii ciidda marka iyadana insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan ku xijin doonnaa axkaamulciid si ay markaas isugu xiraato ciiddii iyo ramadaankii kulli markaan hadhow ciidda dhammaynana waxaan u soo noqonaynaa soonkii sunnaha ahaa oo ka dambeeyey ramadaan shawaalka iyo wixii la mida إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين